hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay shirka sagaal iyo tobanaad ee shabakada bixinta adeega isgaarsiinta iyo duulista hawada hay-adaha duulista rayidka ee kow iyo toban dal iyo laba ka mid ah ururada caalamiga oo ka shaqeeya arrimaha duulista hawada ayaa ku mideysan shabakadaani dowladda soomaaliya ayaa sanadkan martigelinaysa shirkan oo sanadkiiba mar la qabto waxaana looga hadlaa xal uhelidda caqabadaha jira ka faa-ideysiga fursadaha casriyeynta iyo bixinta adeegyada isgaarsiinta duulista waxaana uu socon doonaa muddo laba maalmood ah maaraya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed mudane axmed macalin xasan oo furay shirka ayaa faahfaahin ka bixiyey ajandaha shirka iyo muhiimaddu u leeyahay dalalka ku bahoobay iyadoo sanadkan ay soomaaliya qaadatay dowrkeeda martigelinta farxad noo ah in ay soomaaliya martigeliso kulankii sagaaliyo tobanaad ee wadamada ku bahoobay ama isticmaala adeega shirkadda loo yaqaano navisat ama atns atns waa shirkad bixisa qalabka lagula xiriiro shirkadaha diyuuradaha mara hawooyinka caalamka marka adduunka gruub gruub ayaa la isugu xiray marka gruubka ay soomaaliya ku jirto waa shan iyo toban wadan shan iyo tobankaas wadan sanadkiiba mar ayay waxay ku kulmaan wadan wadamadaas ka mid ah soomaaliya weligeed shirkan ma martigelinin sababo la xiriira adiga soomaaliya oo maaragtay dagaaladii sokeeye iyo waxyaaba la xiriira awgood marka tan waxay calaamad u tahay soomaaliya in ay si fuula uga soo maaragtay baxday shuruudihii uu caalamka u baahnaa aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda qaranka soomaaliyeed taasna waxayna awoodsiisay in aan ilaahay mahadiis markii ugu horeysay aan martigelino shirkan sagaaliyo tobnaad ee wadamada ku bahoobay gruubka oo navisat oo africa iyo middle east saddex-iyo toban wadan ayaa joogta hadda shirka iyo hay-adda caalamiga ah ee duulisa rayidka ee ekeyo iyo ayata oo ah urur ay ku bahoobeen inta badan dayuuradaha isticmaala ee adduunka u kala duula ay qayba ka yihiin shirkan waxaa loo doortay soomaaliya shirkii ka horreey wuxuu ka dhacay jabuuti sanadkii hore bishii sebtembar shirkaas ayay soomaaliya waxay bandhigtay in ay rabto in ay shirka soo socda ee sanadkan inay martigeliso shirkan oo socon doono muddo laba maalin ah ayaa waxaa looga hadli doonaa xal uhelidda caqabadaha jira iyo ka faa-ideysiga fursadaha casriyeysan iyo bixinta adeegyada isgaarsiinta duulista hawada